bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii xalay ku geeriyooday weerarkii naxariis darrada ahaa ee kooxda al-shabaab ay ka geysteen goobo ay dadka shacabka ah isugu yimaadaan dadkaasi waxay ahaayeen dad shuhaado ah oo bil soon la dilay weliba xilli ay faraxsanaayeen waa arrin laga murugoodo in bil ramadaan ah weliba tobankii dambe dad soomaaliyeed oon waxba galabsan in la laayo weliba lagu faano iyada oo shaar diimeed la huwan yahay cadowgan waa mid noo diidan inaan faraxno inaan nabadgelyo helno inaan shucuubta dunida la jaan qaadno in qoyska soomaaliyeed ay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan goobtii ay xalay weerareen waa meel ay inta badan isugu yimaadaan dhallinyarada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ah ay da-dooda u dhexayso shan iyo toban ilaa labaatan iyo shan aan isweydiino maxaa loo laayay dhallinyaradaas maxay galabsadeen ma ciidanbaa ma dowladbaa waa maya waxaa loo laayay maxaad u faraxsan tihiin maxay rajo dowladnimo idin gashay maxaa fikir xag jirah aada u qaadan weydeen waxaa jira ciidamo maalin iyo habeen dariiqyada u taagan sidii ay amniga shacabka u sugi lahaayeen labaatankii maalmood ee soonka waxaa laga hortegay falal noocan oo kale ah waxayna ku timid wadashaqayn shacabka iyo hay-adaha ammaanka wadashaqayntaas waa in la xoojiyaa dabargo-a al-shabaab wuxuu ku xiran yahay isku soo dhowaanshaha hay-adaha amniga iyo shacabka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu